suuqyada magaalada tani jowhar waxaa kusoo laalaabanaya khatarta iyo khasaaraha ka dhasha burburka dabka waxaana ku hanti beela amaba ku hanti waaya ganacsato heerar kala duwan leh oo ay hantidooda ay ku basbeesho gurmadyo kala duwan oo ku saabsan kasoo kabashada waxyaabihii dhacay ayaa loo sameeyaa balse kaalintii ahayd lacagaha ku qornaa buugaagta kaydka ee ilaalinta dhaqaalaha halkaas waa ay ka maran tahay ganacsatadu dib uma helaan xogta lacagaha u qoran ee ku aadan deemihii ay siiyeen macaamiishooda waxaana halkaasi ay ka dareemaan khasaaro ballaaran oo soo kabashadiisu ay adag tahay si looga baaqsado burburka xogta lacagaha ayaa baaq ka yimid dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha magaalada jowhar waxay ugu baaqeen ganacsatadu in ay ku dadaalaan isticmaalka nidaamka dijitaalka ah ee maareynta dhaqaalaha injineer yuusuf iyo aqoon-yahan ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barta jaamacadaha magaalada tani jowhar ayaa ugu baaqaya ganacsatadu inay isticmaalaan nidaamka dijitaalka ah ee kaydka lacagaha oo xog tahayn doonto muddo fog karaa il dhaqaala hataa waa laga sameyn karaa haddii la sameeyo kambani soo saaro softwareada haddii noqoleed kuwa waxbarasho haddii noqoleed kuwa ganacsiga hataa ganacsiyada hataa qaar ganacsiyada waaweynaa jiraan magaalada laakiin ma isticmaalan wax software waa aragtaa badanaa suuqa wuu gubtaa waxaa arkaysaa qofku dhahay diintiidii sanad waa iga gubatay haddii la heli lahay software ee isticmaalaan khasaaraha intaasa badan ma gaarsii lahayn sababtoo ah wixii oo waxa ahaa maaliyadda ahaa softwareka u gashanaa softwarekana waxa waaye waa database waaye wuxuu ku xiran yahay sarfar uu ku xiran yahay meel kastoo yaalaa haddii lacag ka soo qaata hataa computerka meesha doo kaaga dhex gubto waxaa database ay kugu jiraan waa la socon kartaa marka xitaa teknolojiyada waxay ka qayb qaadan kartaa khasaaraha qofka soo gaari lahaa qofka ganacsadaha teknoloji inuu isticmaalo softwareada oo loogu talagala ganacsiga inuu isticmaalo khasaarahaas uu gaari lahay xiliyadaas oo dhibaatada dhacdo kale way ka caawinaysaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in businesskiisa uu koror sameeyo tusaale ahaan hadda waxaa jiro caalamka waxay isticmaalaan programming isticmaalaan oo digital ah marka qofka kulama oo teknolojiyada aad u isticmaalo kulama wixiisa meelo badan ay gaaraan ay noqonaysaa marka dhanka oo ganacsiga xitaa aaday muhiimay u tahay software hadda magaalada oo lasoo saara ma jiro marka bahda teknolojiyadda waxaa dhihi lahaa marka isku xirnaan ha sameeyaan isku xirnaan ha sameeyaan iyagana ha ka faa'iideystaanoo business ha ka samaystaano bulshadoodana ha ugu faa'iideeyaanoo kor ha usoo qaadaano fikirka iyo waxyaabaha ay ka qabaan teknolojiyadda intaas kusoo kooba taladaas ilaha waxaa waaye hataa baranaysa xitaa filliyada kale ha baranaysa muhiimaddu xitaa teknolojiyada inaa concept fiican ka haysato waayo haddaa barata caafimaad maanta teknolojiyad kama maarmatid waayo waxaa mashiinaa wax ku qaadaysaa dhiig mashiinaa wax ku baaraysaa qalab iskaanaa jiro ay jecel yihiin dalabaad inay sameeyaan kaba soo qaad tusaale ahaan maqaayadaha magaalada ku yaalo haddii inta loo sameeyo hal website oo lasu geeyo kadibna qof walbo maqaayadoo xiiseeya aniga waxaan jeclaha maqaayadaas inaan wax ka cuno marqmaal adu waxaa jeceshahay maqaayada weerax inaa ka cunto qof kale wuxuu jecelyahay maqaayad maqsuud inuu ka cuno maqaayado badana magaalada ku yaalo iyo in kaloo kasii badanoo soo koobi karin marka maqaayadahaasoo dhan haddii lasugu keeno hal website kadibna bulshada la dhaho sameeya dalabaad online ah qofka macluumaadkiisa haddii uu soo dirsado tusaalaan uu dhaho dalab uu qabsado dalabkiisa gurigiisa loogu keeno asigoo aan bixin waa waxyaabaha maaragta muhiimadda ay u leedahay waaye dadka internet-kaas wuxuu suurageliyey in dunida horumartay waxa ay dhaqaalaha maaliyadeed u isticmaashaa habsiistameedka internet-ka ah taasi oo yareynaysa khatarta in khasaaro taasi oo yareynaysa khasaaraha yimaada marka ay timaado khatarta burburka xogta